bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad kaga jirtaan iyo si kastoo aad noo dhegaysanaysaan halkani waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidoo kale ay u furan tahay soomaalida badiba qurbo joogta inay ku kala qaataan wararkii oo daraya waxaanu sidoo kale ku qaadnaa waraysiyo siyaasiyiin madax dhaqameed iyo aqoon-yahan waxaa madasha maanta marti inoogu ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka khaatuma state of soomaaliya mudane maxamed yuusuf jaamac oo loo yaqaano indashel mudane madaxweyne kusoo dhawow madasha lixdanka
waad mahadsantahay farxan waana dhowahay idinka daabihinaya iyo bulshooyinka soomaaliyeed ee dhegaysanaysaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baan leeyahay ramadaan kariim wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kariim baanu ku leenahay annaguna waxaynu gudageli doonaa waraysigii maanta aanu ugu talagalnay bulsho weynta iyo adiga inaa dhexdiina dhigno haddii aan la idmo su-aalahaanu kaa weydiin doonaa siyaasadda guud ahaan soomaaliya waxaanu filaynaa iminka inaad kusugan tahay magaala madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho sidoo kale waxaanu su-aala kaa weydiin doonaa iyadana maamul goboleedkii aada hore uga soo noqotay madaxda ee khaatuma state of soomaaliya haddaba si kooban adiga oo maadaama muqdisho aad joogtid dowladdii federaalka cusbeed iminka bilaha jirtay arrimo badan baa laga soo sheegayaa dadka xoogaalmawada ahaa si kooban waxaa ilaa iminka u qabsoomay haddii ay jiraan wax lagu hiran karo oo soo iftiimaya oo kuma muuqda bulsho weynta soomaalida laba daqiiqaan ku siinayaa oo aada la wadaagtid waxaa ka socda xamar
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed marka hore maxay ahaydtay salaamtii waan hormarsaday bir barakaysanoo bisha ramadaan weliba habeenkii toddoba iyo labaatanaad ilaalin jiray inta badan inlayihahdo baytalkhadarkooda ku jiraa bayna ku jira waa habeen barakaysan ilaahay barakadiisa bisha iyo habeenkaba hayla waafajiyo innaga ismaqlayna iyo soomaali meelay joogta iyo caalamka islaamkaba ilaahayna haynooga dhigo hadigirkeeda leeyahay ducooyinkeena maxay ahayd aynu ducaysanayno ee dadka maxay ahayd muxuu ahaa islaamka ee niyadda sane maxay ahayd islaamnimadu ka dhabtay soomaalinimadu ka dhabtay inoogu ducaynayaan xadiidkeeda in ilahay nabad iyo horumar iyo barwaaqabayna siiyo in ilahay naga aqbalo dunuubteennana haddaynu jabajabana macnahay haddaynu fardifardanahayba ilahay inuu inaga dhaafo intaa kabacdi haddii alla kuu saboogolyahay dawladdu haddii alla kuu sama ogolyahay imika waa cusubtay waa maxay ahaytay afar bilood shan bilood weya waxay jiraan haddii alla kuu sama ogolyahay marka aad eegto heerka durdurka haddii alla kuu sama ogolyahay dee waxaan waddankan soo gaadhay dhowr iyo labaatanka sanadoodee la dhaafay soddon ku dhawaadkii la dhaafay iyo maxay ahaytay qoladan iminka maamulka hayse cusub hadidikeeda leeyahay qorshaha iyo istraatijiga ay samaysteen iyo siday u dhaqmayaan waxyaabada asarka aad arkayso taaban karayso oad ogan karayso didkeeda wax muuqdo oo isbedelaho dhinaca amniga magaalada gudaheeda haddaan didkeeda leeyahay khuseeyo aan ka hadlo waxbaa iska bedelin qaadkii hore amniga magaalada loo ilaalin jiray aad si fiican unba hadidkeeda aad aad si aada uga wanaagsan baa maxayrta loo ilaaliyaa maamulka ilaan wuxuu iska sameyi kuma yimaadaano dadka wax maamulee dadkii xilka loo dhiraya wax maamulaya hadidkeeda ila xisaabtankooda iyo iyo qolo walibeeniyo hawshii loo idmaday ay ay ay maxay ahaytay ay fulinayso hadidkeeda iyo dowladda hadda xili iska saafeyna wasaarada kantarool adag ku hayso hadidkeeda ila xisaabtan bilaa iyo saddex biloodlaaba ay ku samayso qofku shaqaynaya shaqaalaha ama askarigii moralkiisa kama soo hadho shaqada uu qabanaya shaqadu qabanaya inta badan waxay ka muuqataa moralkiisa siduu yahay mushahar waxaynu maqli jireen wal horedi mushahar lama qaato mid lix bilood iyo sanadii lama qaato iyo afar bilood iyo shan bilood iyo haddii askari yahay iyo haddii kalaba intanay iminka jiraan maxay ahayd xukuumadda tani mushaharka shaqaalaha iyo ka ciidankaba haddii didkeeda leeyahay waa la bixiyaa oo waad ka garanaysaa dee waxa xafiisyada iminka haddaad tagto afar galabta waxaan tegey afartii galabnimo oo dhow dhow yaan tegey xafiis baan tegey aan u socday iyadoo laga shaqaynaya aan weli tegey anigoo isna waad kusoo higoobaysaa muxuu ahaa haddii alla kuu sama ogol yahay isbeddel waad arkaysaa dhinaca maamulka sida u shaqaynaya iyo dhinaca amniga haddii alla kuu sama ogol yahay laakiin dee rome was not built in one day shaqada halkan taallana haddii alku shaqo maxay ahayd haddii alla kuu sama ogol yahay shan bilood iyo sanad iyo afar sanadood iyo maxay ahayd haddii kedalihi dib soo dhisidii qaranka soomaaliyeed ku ku ku fududaanayso ku qabsoomaysa maaha waxa muhiimadda loo baahan yihiin waxa weeyaan dariiqii saxa ahaa ma la qaadayo ma la haya waa la odhan karaa ha iminka hadidkay leeyahay muxuu ahaa nimanka dhalinyarada maxay ahaatay dowladda iminka hadidkeeda leeyahay ama xukuumad ha ahaadeen ama ha ahaadeen presidencyga ee muxuu jooga hadidkeeda leeyahay de maxay ahaatay haddii alla la garab galo inana aynu ku taageero waxaynu caqli iyo farsamaba dhaadno hadidkeeda leeyahay bal waa laakiin hawsha meesha taalla waa hawl adag intaasaan kaga baxaya
aad iyo aad baad umahadsan tahay madaxweyne waana ku faraxsanahay maadaama dadka ku dhegeysanaya iminka si toosa ku dhegeysanaya ay qurba joog u badan yihiin in nayaayiradaas aada uga soo warrantay dalkii haddaynu usoo gundadegno marka degaamadii aada madaxda kasoo noqotay khaatimaysteeda soomaaliya ama dadka qaar u yaqaanin sool sanaag iyo cayn xaalkooda si kooban haddad warbixin naga siiso kooban aad nala wadaagto annaga iyo dadweynaha ku dhegeysanayaba maxaad kusoo koobi lahay
muxuu ahaa haddaan deegaankaa kusoo koobo warbixin ilaahay mahad ha ka gaadhay haddii alla kuusama ogol yahay abaartii dee iyada iyo deegaankaa iyo deegaano badan oo kale oo soomaaliyeed ba hadidkay leeyahay ka dulqaad isaga awoodeeda leh xanuunadii ka jirayna ee ba'naana ilaahay hadidkeed leeyahay raadkoodu waa sii daba yaryahay iminka deegaanka ha ahaatay deegaanada kale ee soomaaliya degta ha ahaatay ilaahay meeshii uu maxay ahaatay dhibtii weli kusii jirtaba ilaahay waxaan uga baryanaa inuu ka qaado muxuu ahaa sida kale maxay ahaatay haddaan dhinaca siyaasadda ka warramana haddii alla kuusan ogolay dee waad ka warraysaan oo maxay ahaatay wixii su-aalo gaara aad iga weydiinaysaan waa meesheeda laakiin meesha wax marayaan muddaba waa tii muxuu ahaa haddii alla kuusama ogolyahay wadahadallo somalilan iyo udhexeeya iyo iyo khaatimo udhexeeya muxuu ahaa ama ama haddaan si kale u dhigo maxay ahaytay wada wadahadallo u dhexeeyey saan moodeynay markii hore de somalilan iyo khaatimo inay udhexaynayaan ayaa ka socdo meelo badanoo dalka dibaddiisana lagu soo qabtay hargeysana iminka aada moodo inay maxay ahaytay muhiimadeedii isugu soo ururtay qodobadii kasoo baxay ugu dambeeyeyna waxay noqdeen uun maxay ahayd awal hore waxaa waxaa layna lahaa laba maamul baa meesha ka wada hadlaya waxaa kasoo baxayaana laba maamul waxay leeyihiin bay ahaanaysaa in ay noqotay in muxuu ahaa somaliland la wada leeyahay la wada dhisto ayuun bay noqotay waxaa kasoo baxay taana waad ka wareysaan bayalata waxaad iga weydiinaysa waxaan ka qabaa waa meesheeda wa hagaag haddii aan si raacno carabkaaga arrinkaa guda gallo wadahadaladii udhexeeyey khaatimo iyo somaliland waxaad sanugteen miyaa qodobada ka soo baxay mise wadahadallada asal ahaanba ayaa diidantihiin oo leediin waxaara
muxuu ahaa farxaanow horta maxay ahayd cid igu ladan anigoo maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay aad shabcigaga dhigaysaa ma jirto waa aniga waxaan ka hadlaya iyo fikirkeyga muxuu ahaa anigu maxamed yuusuf ahaan wadahadallada hadidkeeliya somaliland lala lala lahaa waan taageerayo taageeradooda hadidkay leeyahay waan qabay waxa aan diidana hadidkeed leeyahay maaha waxaan iminka hargeysa kasoo baxay keliya waxaan diidana qaabka ay wuxuu socdeen waxa aan diidanaa waxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa markaad wadahadal la gelayso haddii alla kuusama ogol yahay aad cid kale la gelayso marka horena dee adaa diyaarsada maxay ahatay dadkii iyo wixii aad la gola tegi lahayd dabadeetana muxuu ahaa adaan de halkaa ka amba qaado maxay ahayd haddii keli ciddaad xil saaratay dadkaaguna barnaamijkaaguna inuu ku kala socnaado oo haddii alla kuusamagoliyo cid kaaga wakiila wadahadalka kan iyo marjac lagu soo noqonayo oo wixii wadahadalku haddii dikeeda leeyahay kasoo baxay lagula soo noqonayo inay ku kala jiraan oo ama golayaashaada ha ahaadeen ama dadweynaha dad kale aad matasho ha ahaadeen dowladda u tahay inay intuba jiraan bay ahayd bilowgeedii hadidkeeda leeyahay abdisabaab maalintii ugu horeysay ee lagu qabtay haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa tii caynaba waa saluugeeda waan qabay waa ka hadlay tii abdisababana hadidkeeda leeyahay dadka tegay ee matalayay ma aanan diidin qodobada qaar kasoo baxay un baan diiday hadidkeeda sida dastuurka khaatimo ku cadaydba waxaa jiray national commission ama guddi qaran oo dowladdu ay soo magacawdo oo golayaasha kale ee maxay ahaatay xukuumadda ay soo magacawdo oo golayaasha kale ama ka baarlamanka ama kan dhaqanka ha ahaadee ay ansixiyaan in la abuuro oo dawaa tiidtaasi jirtay oo tii waatay meesha ka baxday haddii sababooyinkii ka dambeeyey waa tay ka baxda meesha marka qaabka wax u socdeen iyo maxay ahaaytay matalaada dadka ku matelayay intaba haddii ilkeeda leeyihiin iyo markaad u eegto isbarbar dhigto dee iyaga waxay tahay intaba anigu maxamed ahaan haddii ilkeeda leeyahay waan u socday laakiin principally wada hadalka in somaliland la wada hadla midda aan ogolahay buu ahaa
marka maxamed ahaan haddii aad diiday qodobadii kasoo baxay aad diso walow aad tiri ufuuda maan qaadacsanayn kuwii caynamana sidoo kale kuwan imikana sidoo kale goormaa taageersanay marka wada hadallada
waxaan ku yidhi waxna waa principle waa fikir waxna waa sida ay wax u dhacaan markii dastuurka khaatimo la qorayay waxaa lagu horay dastuurka khaatimo haddii alla kuusama ogol yahay in lala furi karo wada hadallo tibkeeliya ciddii ay dani ka gasho maxay ahayd dad siyaasadeed ay ka gasho haddii alla kuusama ogol yahay maamul maamul goboleedka khaatimo ha ahaadan kuwa hareeraha inaga xiga ha ahaadan ciddii kale aynu danaynanaba waxaa kaloo ku qoray in haddii dadkeedu leeyahay guddiyo qaran la abuuro oo uu kamid yahay guddiga qaran haddii dadkeedu leeyahay hawsha noocaasa loo igmanayo marka dee taas mabda'a ah ee principalka ah ee dastuuriga weyantaan ogolaa haddii aan lakuusama ogolyahay
si wanaagsan baan oo garanay dhegeystiya halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maanta madasha martina ugu ah madaxweynihii hore maamulka khaatuma state of soomaaliya mudane maxamed yuusuf jaamac indhasheer mudane su-aashkala kuweydiinaya waxay tahay qaadacaadan wadahadallada ama saluugmadan sida wax uu socdaan ama outcomeka kasoo baxay wadahadalladii somaliland iyo khaatimo yaa kugu heliya
de su-aasha haddii alla ku sama ogol yahay maxay ahaytay malaa inaad maxay ahaytay dadweynaha reer khaatimo aad hor dhex dhigtay ahayde malaa waxaa ka qurux badnay dad badan oo igu weheliyaan way jiraan ama haddii dibkeedu leeyahay dowladda qaar kamid a ha ahaadeen khaatimo ama ha ahaadeen haddii alla kuusama ogol yahay waxgaradkeeda kale ama siyaasiyiin ama dhaqan ama haddii dibkeedu leeyahay intuba waa jiraan iyo shacabee waxaa weelalkada waxaaba ka horeysa haddii aan lakuusa mogolya su-aasha maxaad imika kuwan ugu dambeeyey ku diidan tahay ila haddii dikeeda waxbaa socday ama diil ama hadiidine wax ka qab ama wax ka qabine meel bay imika wax marayaan u joogaan anaa taasaan ka qurtani farxaano
marka hadalkaaga markaa si raacan dad badan baa kugu weheliya oo sidaad sheegtay dhaqan iyo aqoon iyo shacabba le oo dad badan baa kasoo horjeeda sidaas miya waa hagaag marka su-aashaad codsatay saluugmada walow adigu ilaacaynabo iyo sabab wixii kasoo baxay aad tidhi marna kuma faraxsanayn ee principally one baan wada hadalka anigu u taageersanaa waxaa qodobadan imika midiya labama ka taaban karaysaa adiga iyo dadkaada carabaabtay kala noocnooca walow aadan cid magacaabin idinka hor keenay aada qaadan weydeen aada liqi kara weydeen
waxa aan u hadlaya farxaan mar labaad kugu celiya ana iska hadlaya dadka fekerkan igu raacsan ama aanu ka wada hadalna ama yaanu ka wada hadlin haddii alla kuusama ogol yahay iskood haddii aad rabto adigu u raadi laakiin anigu waraysigan aynu iswaraysanayno ana iska hadlaya maxamed yuusufkey shaksigayga waa number one ilaadaan haddaan su-aashaada u noqdana haddaan su-aashaada u noqdana haddii midkeedu leeyahay wada hadalana tan markii ay xukuumadda khaatumo haddii midkeedu leeyahay soo bandhigtay in la galo waxaa naloo sheegay oo laynoo sheegay haddii midkeeda leeyahay dhowr qodob baa laynoo sheegay oo aasaasi ah waxaa laynoo sheegay in haddii alla kuusama ogol yahay waxa loo wada hadlayaa ay noqon laba maamuloo is maxay ahaytay wada xaajoonaya oo isbarba maxay ahaytay isla-eg yani waxaan ka wada laba maamuloo kala duwan oo aan wax dan ka dhaxaysa maahaane haddii midkeedu leeyahay aan maamulku uusan ka dhaxaynin waxaa naloo sheegay in muxuu ahaa haddii alla kuusama ogol yahay waxaa laga wada hadlayaa inayan ahayn oo masala dastuurkan soomaal dastuurkan khaatimo waxaa qodobadiisa ugu horeeya ka mid ah haddii alla kuusama ogol yahay khaatimo inay ka tirsan tahay dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waxaa lanoo sheegay in haddii alla kuusama ogol yahay waxa laga wada hadlayaa ay noqonayso haddii keli sidii deegaanka kan xooggan lagu hayso dadka kan la caburinayo dadka kan la xadsuuqayo haddii alla kuusama ogol yahay sifo aan xabad ahayn oo nabadgelyo ah aanna ahayn isdhiibisoo kaaleerna wada haysta aan ahayn in haddii midkeedu leeyahay laga wada hadlayo sidii lagu abuuri lahaa waxaa naloo sheegay in waxa laga wada hadlaya ay noqdaan deegaanka kan somalilan ay degan tahay iyo kan khaatuma ay degan tahay nabad ku wada noolaasho haddii lifeliya looga aslaxin lahaa aan ku imanin occupation marna dee waa nabad idinka wada dhaxayso qolaba meesheeda maamulanayso aad ku heshiisaan maxay ahayd a set of principles maxay ahayd nabadda iyo maxay ahayd horumarka iyo ganacsiga iyo laakiin dee waxay u muuqatay kusoo ururtay waladidikaleeya laba kambani oo nin kambanina xoog weeye kambanina waxoogaa yar wadash wadashahaayo xaalkiisu wadasho wadashahaayo hadidikaleeya waxaanay gaalada tirahda hostile take over ay ku timid hadidikeeda leeyahay kii yaraa maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay inta la luqonjabaalay kii kaleba lagu dhirbaxay oo lagu daray waxay kusoo ururtay uun in maxay ahayd meeshii la rabay inay da ka soo baxaan waxa laga wada hadlayaan ay laba maamul dadka wada hadlayaan ay laba maamul yihiin waxa ka soo baxayaan ay yihiin laba maamul haddayba jirayso dee wax guud oo kale oo la wada yeelanaya laakiin qolo waliba degaankeeda inay dowladeeda iyada u ahaanayso waxaa kasoo baxday inaynu somaliland uun hadidkeeda leeyahay sidaynu u wada dhisan lahayn haddaad imika qodobadii imika ugu dambeeyey aada eegto masale qodobkiisa labaad in lagu tuuntuunsado iyo hadidkeeda leeyahay waa ku taala sidii maxay ahayd isasgarad in somaliland la wada ahaado la wada leeyahay waxaa meesha ka baxday haddii bikeeda leeyahay khatoor markaa ka baxday meesha somaliland baa la noqday waxaa meesha ka baxday haddii bikeeda leeyahay haddaynu khudbadihii dee ka dambeeyey markii saxiixan la sameeyey la akhriyayay haddii alla ku sama ogolyahay lalahaa maxay ictiraafkii la raadinayay dib loogu gurguuran maayo halkiinu idinku imanaya waxaa meesha ka baxday haddii bikeeda qodobkii dastuuriga ahaa ee muxuu ahaa kii khaatimo jiritaankeeda ahaa iyo kii khaatamana ka tirsan tahay dowladda federaalka ahayd labadii way ka baxeen meesha tunimbat view haddaan inaad ka magacaabo marka waxa maxay ahayd dilkay leeyahay dee keenaya diidmada kenya wixii waxaan maqli jiray marka wasaaradda tardabane ay jirto oo muxuu ahaa carruurta halka looyeyso laleeyahy waa kano dheri baa inta dabka la saaro haddii keliya biyo yar lagu shubo layidhaho waa kano dherigii waa karaya waxbaa haddii keliya dabka saaran oo ciyaalku ay naawilayaan laakiin de inta waaweynaya ogtahay inaan dheriga waxba ku jirin isagona garati maaha bal calala qal qolay carruurta ku seexatay intaana waxbaa lasoo waday hadhow baa laydin toosinayaan dee soo dhammaata afjarankii wuxuu noqday wixii laisu sheegayay waxay noqdeen in haddii keliya ay kasoo baxdo somaliland baa la ahaanaya la wada noqonaya marka taa weeye waxa ugu badanaa dee diidmada keenaya
si wanaagsan baan u garanay dheri maran baa dabka la saaray iminkana istiisha baa lagaga soo rogay si wacan baan u garanay taa dhegaystiyaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka waxaana maanta marti sharaf inoogu ah madaxweyne hore khaatimo mister indashel su-aasha kale aan ku weydiinayaa madaxweyne waxa weeye walow adigu individuale aada u hadashay laakiin dadyow badan fikirka kula qaba ayaa cod dheer ku hadlay haddaan midya laba kasoo qaado waxaa kamid ahaa doctor cali ciise cabdi idaacaddu ka hadlay cabdirashiid macalin faarax ayaa isna telefishinka ka hadlay garaad jaamaca garaad cali iyo qaar kale oo badan fikirkan iminka aada qabtee ah dee digsi maran baa dabka laysu saaray ayay qabaan codkiinu halkee buu gaari karayaa maad u malaynaysaa maadaama xukuumaddii ay dhiilkan gashay iyadu labadeedii goloba iyadoo u dhan ee baarlamaankii iyo golihii xukuumadda labaduba ay galeen idinka codkiinu muxuu ka bedeli karaa go-aamada soo baxay
aan meel kaa saxa ee muxuu ahaa golihii baarlamaanku ma gelin haddii alla kuusama ogol yahay heshiiska kan ma gelin waxa galay waa xukuumadda maxay ahayd anigu horena waan uga taliyey gaar sid gaara oo aan public ahayn haddana waaba ku celinayahay haddii keliya guddoomiyaha baarlamanku anigu awalba raalli kama hayn la socodka uu la socdo haddii keli leeyahay waxa kale maadaama guddoomiyihii baarlamanka iyo maadaama marjicii loo soo noqonayey waxaa xukuumadda tane hadidkeeda leeyahay ee ka mid tahay laakiin da wax oo dhan ba iska khaldamaayo ilan ilan waxay ahayd hawsha tan inay gasho guddi qaran ma ahayn xukuumadda iyo baar qaybaheeda dowladda iyo laamaheedu inay hawsha tan galaan mayan ahayn waxay ahayd haddii alla kuusama ogolyahay innaga dastuurkeenu sida uu qorayo maaha koodu sida uu qorayo keenu sida uu qorayo in muxuu ahaa ay guddi qaran guddi qaran national commission oo waxa kan mandate u haysata inay heshiis wadahadalkaa gasho dabeetana kusoo celiso maxay ahayd natiijada maxay ahayd dowladda iyo iyo babriga kusoo celiso laakiin imika waxaa dhimani waxa weeyaan de guddoomiyaha baarlamanku wuu wuu tegey meesha oo waa soo saxeexay wax waxaana u malaynaya haddaana khaldanayn dee guddigu guddoomiye u ahaa isagoo guddoomiyihii baarlaman afkeeduu ku hadlaya waxay la tahay inuusan waxa kan gelin oo saxeexin haddii lasoo noqdo saweynta la dee baarlamankii waa la shirinaya dowladda khaatimo saddex golay lahaydo xukuumadda iyo baarlamanka iyo maxay ahaydtay aqal sare oo kaa maxay ahaydtay odayaasha ah de mid intooda waxaan oo dhanba ka awood badan oo ka shacabkii ila waa jira muxuu ahaa marka waa lasoo noqono de waa la keeni baarlamankii waa la keeniyo odayaashii way isugu tegiyo dadkii reer khaatimana iyaguna haddii lafeliyo ee waxa kale uuna shirkeeda laha ila qoladeeda waxay un khadaamiin u adeegeysa maxay ahayd bulshada ku nool meesha ama qaranka ugu adeegan ama saxa ugu adeegan cidda loo adeegaya iyagay lahayd oo ownershipka leh dee iyaguba waa ka hadlayaano haddii bikeeda leeyahay waa waa u taagan yihiin wuxooda marka ha u dhamaatay maaha
su-aal kale aan ku weydiinaya mudane madaxweyne intii qodobadani soo baxeen baad sida fiinta uga qaylisay wax xidhiidha ma la samaysay hoose ama madaxweynaha ama guddoomiyaha baarlamaanka dadkii madasha xaadiriya cid ka mid ah oo ma kala hadashay arrinta
ha
ma lagaa qanciyey mise baan isku aftaran weydin arrinka
muxuu ahaa maxaa dee layga qancinaya waxbay saxeexeen haddii likeeda yahay waxay saxeexeenna wax aniga i cuntamay mayan noqonin dabeedna waa ka wada hadalay dee iyagona ra'yigooday qabaan anna kaygan qaba haddii maxay ahaytay haddii likeeda leeyahay kaygii la kaygii la qaatay dee waan maqli lahayd in laga noqday laakiin waxaan ku yidhi de waxay u taallaa hawsha waxay u taallaa ma aha intooda iminka hargeysa joogta caawa aan ku ogaa ama habe habeen hore aan ku ogaaye waxay de hawsha u taalla haddii likeeda leeyahay xubnihii baarlamankaa jira waxaa jira saa kuu sheegaya odayaasha waxaa jira shacabkii lahaa waxa ka lahaa iyagay u taalla
haddii marka sidii aan horeba u sheegay si kale aan kugu dhigay xukuumaddii ay sidaa gashay iyo weliba baarlamaankii keliya sidaan warka ku hayno guddoomiyaha baarlamaanka saad u dhigtay adigu guddoomiye guddi buu ahaa baad tidhi heer baarlamaanka way matalay waxaa kaloo nagu maqaalaa iyaguna koox baarlamaanka ka mid a xubnaahii inay joogeen meesha marka baarlamaankiinu meesha marayay baan qalladanaynaa xukuumaddiina dee koox wasiiraah iyo madaxweynihii meesha way marayeen arrinkanayna soo saareen waxaa nagu maqaalaa iminka in baarlamaanka kalfadhigiisii bacdal ciidka la shirin doono laguna ansixinayo qodobadan hadday sidaa u dhacdo kadaba hadal miyay leedahay arrintaas
mar walba way leedahay ka daba hadal way leedahay haddii alla kuusaba ogol yahay muxuu ahaa way jirtaa waa maqashiislahay haddii likeeda leeyahay aniguna in maxay ahayd de waxay usoo socdaan deegaanka ugu soo noqonayaan iminka waa laba qodob oo midna yahay inay haddii likeeda leeyahay baarlamanka ka ansixiyaan haddii alla kuusaba ogol yahay ka kalena ay yahay haddii likeeda leeyahay isimada iskuma waayansan banaane inay maxay ahaydtay dee odayaal muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay berdhoweyba waa intayan xaggan aadin waabaarkii buhoodla iyaga oo laga magacaabay guddi odayaalahoo adibikeeda leeyahay cuqaasha iyo iyo garaadadaba ka sarraysa oo wixii wada xaajiyooda haddii lala geli karo in in muxuu ahaa uun dadka inta la uruuriyo burca la geeyo haddii bikeeda iyadoo baarlamanka haddii dee ay suurta gashay in baarlamanka la mariyo laakiin aan wax kuu sheego maxay ahaydtay baarlamanka khaatimo haddii bikeeda leeyahay waa lagu haweynahay in sidaa sahalka ah ee fudud haddii alla kuusama ogol yahay ee wixii ay u dhaafteen ay u arkaan inay maxay ahayd ayan ahayn waxaan lasoo hordhigayaa haddii alla kuusama ogol yahay waa uga haweynahay inay maxay ahayd ansixiyaan waxaan uga haweynahay iyaguna haddii bikeeda leeyahay muxuu ahaa shacabka muxuu ahaa khaatimo warqad haddii la geeyo burco la geeyo ama hargeysa la geeyo warqad la geeyo haddii bikeeda leeyahay dee dadkii iyo dhulkiiba haddii bikeeda leeyahay waa joogaa dad dhul badan oo xoog lagu haysta iminkaba waa jiraan hadday daynta kale waxuu ku qabsanayaana dee maxay ahaday haddii ay u suuroodo waa meesheeda laakiin in shacab sidaa ku ogolaanayo oo maxay ahayday ku ogolaanaya wixii haddiiba xitaa baarlamanka la mariyo inuusan jirayninna waa waa ku kalsooni qabaa baarlamanka laftigiisaa ku kalsooni qabaa inay inayan ka suuroobaynin in caynkaa yeesho golihii sare dhaqankaan iyadana ku kalsooni qabaa inayan haddii keeda leeyahay ayaan yeelaynin oo ayaan maxay ahayday magaca reerka iyagaa ku hadli kara ama magaca beelaha wada degan muxuu ahaa haddii alla kuusama ogolyahay deegaanka khaatimo ee ugu sarreeya de waa iyaga marka masiirkooda loolan maayo waxba idinka laydinka weydiinmaayo waxa laga weydiinaya dee way jirtaa soo wargalti maa go-aankeedana way leeyihiin marka waxaan ku kalsooni qabaa inayan inayan soconaynba
waa hagaag si wanaagsan baan u garan dhegeystiya halkaad naga dhegeysanaysaan weli waa madasha lixdanka waxaana maanta marti inoogu ah madaxweyne hore khaatimo maxamed yuusuf jaamac indhasheel su-aasha kale aan ku weydiinaya mudane madaxweyne waxay tahay deegaanka baad kasoo shaqaysay maamulkan madax baad kasoo noqotay waktiyada ugu adkaa sida la aaminsan yahay ayaad weliba soo hogaamisay haddii arinku sidan u dhaco ninkaad ka qaylisay ee somaliland la isku dhirbaaxo shantan gobol waa maxay dadkan halista ugu jirta
halista ugu jirtaa waxa weeye muxuu ahaa waxaynu muddo ilaa iyo h s c aasaaskeedii ahayd aynu maxay ahayd ka shaqaynaynay degaanada sool iyo sanaag iyo cayni population ahaan iyo degaan ahaan iyo resource ahaan iyo maxay ahayd ahmiyadda istraatiijiga ee ay leeyihiin intuba waxay istaahi lahayd inay mar haddii soomaaliya federal qaadatay optionka federaalka ah inay maxay ahayd haddii alla ku samaagoliya iyagoo iskooda inay uga noqdaan federaalka uga systemka uga qayb noqdaan iyagoo maamula tii maxay ahayd baynu dhinac siyaasadeed iyo dhinac adinba haddii bikeed leeyihi dee khasab ile inagu dagaal iyo weerarrama la qaadin laynagu soo qaaday dhulkan lagu qabsaday laakiin xoreyntiisii iyo barnaamijkiisii lagu jiray muxuu ahaa degaankeenii de inta lagu soo duulo xoog lagu qabsaday haddii alla kuusama ogol yahay oo waxa marka horeba keenay xitaa dee waba waxa kan sisidilowgeedii keenayba waxay de qabsashadii la qabsaday degaankeena haddii bikeed leeyihi magaalo madaxdiisii haddaan idhahdo corlisar iyo qaybo kaloo kamidaba halka kaasuba wuxuu isu bedelay haddii alla kuu samoogol yahay muxuu ahaa ii sheegay ii sheegay wuxuu isu bedelay inuu inuu dowladnimo la raadiyo sida keliya lagaga bixi karaa dowladnimo la raadiyo tii hore ee berigii hore haddii bikay leeyahay qoladan sooliya salaad degta ay maxay ahayd wax la dhisatay garowa ahaydna dee curad curad baaqdaday noqotay haddii alla kuu samoogol yahay lagu khasaar soo waran garatay maaha marka inay iskood taladooda gacantooda ugala soo wareegaan waxa markaa iga lumaya iga baxaya waxa weeye ee khasaaraha aan ku qabaya waxa weeye juhdigii intaa la ekaa ee naf lahaa ee maal lahaa ee wakti lahaa ee horumarka baaqday lahaa ee haddii bika leeyahay caruurta maxay ahayde askaarta khaldan iyo taariikhaha khaldan la geliyey lahaa ee cudurrada aanan garanayn haddii bikeed leeyahay iyo dhibaatooyinka aanan garanayn la iisoo import gareeyey haddii alla kuusama ogol yahay foosha xun leh wixii oo dhan haddii alla kuusama ogol yahay halkankii aan usoo galay inuu maxay ahaytay uu hal bacaal lagu lisay ku amaado oo wixii aan u halgamayaba inaan de inta anigoo yeeli karayay inaan markaa horeba idhahdo iyadoo khasaarahan oo dhan igu dhicin ahlan wasahlan haddii bikeli war waa samcan wadaacan ila wada in maanta haddii bikeeli todoba sano ay kasoo wareegta la yidhaahdo xawaali toddoba sano ay kasoo wareegta la yidhahdo haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa system kale maanta oo golahan ka qayb qaad dee waa lagugu sanduleeyey marka kan ma aha waxaad adigu iskaa u dooratay waa waxaad haddii bikeeda leeyahay muxuu ahaa lagu yeedhiyey waxaad ka garanaysa dee in laisu dhegteed garaynayo dee waxaa muxuu ahaa haddii alla kuusama ogol yahay hargeysaa la joogayo la tegayo haddii bikeeda leeyahay caynadaa la tegayo haddii alla kuusama ogol yahayo waxaan maxay ahayd waad garanaysaa dadka heshiinaya ee marka hore waxyaabahaan la yaaba waxaa kamid ah dibikeeda leeyahay waxaa meelahan ku qoraa ugu dambeeyey iminka dibikeeda leeyahay in muxuu ahaa aynu meel uga soo wada jeedno cadowgeena khaatibo waxaan ogayada cadowga koobaada ay leedahay uu somaliland ahaado waxa iminka ay isu bedeshay dibikeeda cadowgeena oo la raba in laynaga dhaadhiciyo innaga iyo dadkeenaba in laga dhaadhiciyo cadowgaan leedahay inuu soomaaliya yahay soo war garti maaha ee haddana waxaasoo dhan ba igaga lumaya farxaano saasaan dagaal lagu ahay
aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane madaxweyne haddii halista aad sheegtay ay ku jirto dadkii madaxda ka ahaa deegaankana ay arrinkan soo galeen yay jirtaa tala bixin ama waddo kaloo aad u hayso ama waxay ku bedeshaan ilaa arrinkii sidan uu socdaa madaxdiina go-aankan ay gaadheen oo ay la gaadheen somalilan sida hadalka u dhigtay ma waddo wax kale oo meel u yaallaa jiro aad leedahay waxa ha ku bedesheen mise ha iska daayano bannaankooda ha ogteen baad leedahay
mayran talada baan hayaa aan soo jeediyo haye anigu talada ugu horeysa waxaan usoo jeedinaya maxay ahayd golaha baarlamanka khaatimaan usoo jeedinaya golaha baarlamanka khaatimo muxuu ahaa ii sheegay way arkaan meeshay wax marayaan way arkaan waxa ay haddii bidkeed leeyahay raggoodii iyo caruurahoodii iyo dhulkoodii iyo ku maqaniba hadidkeeni meesha ay ku dambaysay in muxuu ahaa ay noqotay hostile take over golahaasaan marka hore aan ugu baaqayaa in mashruuca waa loo keenaya waxaa loo keenayaa iyadoo weliba wax adibkay leeyahay muxuu ahaa shaqu soomaaliya aynu garanayno hadibkay leeyahay wax hoosta laysaga maxay ahayd laysaga waxeeyo faraan dafan lahayn wax ma joogaan ma jeclayn inaan kaga hadlo hadibkay leeyahay caynka aan kaga hadlo maxay ahayd golahan furan laakiin de barnaamijka siyaasadeed ee caalamka iyo amarka soomaalidaba hadii kale markaa doonaysa inaad wax ka wax meel marsiisato waa siyaabaha loo dhaqmo dee ceeba maaha haddaan sheegee waxaan odhan lahaa waxaa ka weyn hadibka leeyahay haddii wax laydinba keenaba laydin hor keenaba layidhaha ama mashahriyad baan ku wadaa ama kanaan ku sidaa ama waxanaan ku sidaa waxaa ka weyn hadii bika leeyahay qadiyadii aad marka horeba adiga oo aan waxuba haynin u dhaaratay ee aad maxay ahaytay feker ahaan u qaadatay dalkaaga danihiisu siday ugu badanaysa inay tahay golaha baarlamankaan u jeedinaya taa aan leeyahay waxaan la idiin keeno golahan baarlamanku tii ina dhaqi lahayd adiga ku dhaqi lahayd ma aha tii maxay ahaytay ii sheegay qoyskaaga dhiqi lahayd maaha tii deegaankan aad degan tahay dhiqi lahayd maaha waa tii xalaalayn lahayd in lagu haysto waa tii xalaalayn lahayd waxaa dirtaba la iska dhaadhicinaya haddii alla kuusama ogolyahay warbee ciidamadii lalahaa aan laynaga qaado dib halaynoo qaado oo de inagu ma ciidamaynu haysana aynu ku bedelano waxayna aynu ku bedelano hadibkeeda waxaa iminka hadibkeeda leeyahay bacdal hargeysa doonaya dadka in la gelinsiiyo haddii alla kuusama ogolyahay waxaa la xalaalaynayaa oo maxay ahayd waxa weeya inaad ka mid ahaato system haddii alla kuusama ogolyahay aadan adigu shuqul ka lahayn steerinkiisa aadan haynin taladiisa aadan haynin aadan adigu xildhibaan u noqonaynin xildhibaankan iminka joogay khaatumo aadan xildhibaan u noqonaynin weya waxa la hayaaye xildhibaanadan usoo jeedinaya gobolka taladaa ugu soo horeysa tan labaad waxaan ugu baaqi lahaa dibikeedu leeyahay qolada isimada ah in maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay iyaguna ay mawqif cad oo ay u midaysan yihiin oon fardi fardi ahayne intay meel isugu yimaadaan ay go-aankooda soo qaataan haddii alla kuusama ogol yahay oo bayaankooda soo jeediyaan baan iyagana ugu baaqi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa bulshada reer khaatimo ee gudaha joogta iyo dibadda joogtaba inay haddii alla kuusama ogol yahay marka hore ka hadlaan hadday k d o tahay hadday tahay maxay ahaytay iyagoo guud iyo iyagoo gaargaaraba haddii alla kuusama ogol yahay hadday waxgaradkiiyo siyaasiyiinta tahay dibkeeli in mawduuca kan laga hadlo waxaan anigu soo jeedin lahaa haddaan taa ka gudbo iminka somalilan doorashay ku jirtaa waxa weeyaan waa election season bay ku jiraan de go-aan in afka maxay ahaytay cidda soo bixi doontana xadiidka leeyahay dee waa gacanay ku jirto oo la garan maayo waxaan anigu ku talin lahaa in la terminate gareeyo oo la joojiyo iminka halkaa ay ku hakatay mashruuca kana la diido hargeysa lagu soo qodbay tan laleeyahay burcaha lala yimaadana halkeedaa lagu joojiyo barnaamijkanba in la joojiyo inta dowlad cusub oo ay ka dhalanayso hargeysa ay ka dhalanayso oo aynu arkayno bal hadidkeena itijaaheeda iyo istraatijigeeda ay degaankeena ka leedahay muxuu yahay markaa kabacdi inaynu iyada wadahadal la furo wadahadalka yaa loo igmanayaa waxaa loo igmanayaa guddiga qaran ee maxay ahaytay dastuuriga ah baa loo igmanayaa haddii alla kuusama ogol yahay sida aan keliyaan isleeyahay waxna waa ku hagaagi karaan tan iminka maxay ahaytay maxalalka ana waa waa lagu joojin karayaa waa sidaa weeyaan waa in baarlamanku diidaa waa in golaha golayaasha kale ay diidaan muxuu aha haddii alla kuusama ogol yahay golaha dhaqanku waa in dadweynuhu diidaa waa in haddii alla kuusama ogol yahay lasoo fariisaya inta shirweyne laleeyahay waxa kale lagaga munaaqashoodo inaynu isbarbar yacno maaha inaynu inaynu cid maagno ma aha shaksiyaad maagno dee xukuumadda kuwani loo ahayd joogi dee waa xukuumaddii aynu doonanay inaku soo wara garti maaha iyagii baa weli jooga oo ah waxay qabteen hadday sidan ula iyaga iyaga sidan ula muuqatay dee maxay haytay inagu haddaynu si kale inoogu muuqato inaynu u dhigno weeyaan maaha barnaamijkeena inaynu hebel iyo hebalow iyo hebalow kale iyo hadibka aynu ka hadalno lase soo hor fadhiisto layidhahdo barnaamijkeena wuu khaldan yahay kanaana sidaanay noqonaysaa haddii alla kuusama ogol yahay haddii iminka la yidhahdo war iminka waxaa laska ha laska waxay waxaa masala dastuurka qodobadan ku taala dastuur baa la furaya waxaynu ognahay november meelaha haddii dhibkeedu leeyahay madaxweynaha la dooranayo iyo ku-xigeenkiisa haddii lakuu sameeyo somaliland haddii lakuu samoogoliyay qodobada dastuurka loo farayana waxaa kamid ah haddii dhibkeedu bal waxqaybsiga sida qaybta fulinta oo kale loo gelay waxaan marka ugu horeysa ugu baaqayaa maxay ahayd soo jeedinteedu ay tahay golayaasha kale ee khaatumo ay leedahay ee ka baarlamanka iyo kan dhaqankuba kamid yihiin golaha sare ay inay mashruuca kan wadahadalka iyo waxaan lagu soo heshiiyey iminka ay joojiyaan oo diidaan waxaan qodobka labaad aan ku baaqayaa oo soo jeedinayaa in inta xukuumad cusub somaliland laga ay ka dhalanayso in la hakiyo haddii alla kuusaba ogol yahay wixii wadahadale ee dambe saddex waxaan soo jeedinayaa in khaatumo ay haddii alla kuusaba ogol yahay guddi wadaxaajood oo guddi qarana oo tayadiisa leh maxay ahaaytay oo aqoonteeda leh in loo idmado oo loo magacaabo wixii wadaxaajoodahee dambe ee la gelaya kadib marka la ogaado qorshaha dowladda cusub ee hargeysa ka dhaalataa ay haddii bikeedaley ka daacsan tahay ama ujeedka ay ka leedahay deegaanka kan afar waxaan soo jeedinayaa intaa maxay ahaydtay wadahadallada haddayba bilaabmaan kuwa hargeysa lala leeyahy somaliland lala leeyahay in maamulka khaatumo iyo dhaqan iyo golayaashiisuba haddii bika leeyahay uu ka shaqeeyo guddi kale actually ay magacaabaan oo guddi maxay ahaydtay midaynta reer khaatumo haddii alla kuusama ogol yahay fractions baa iminka aba abuurmaye midaynta khaatumo gudaheeda midaynteeda ah inay haddii bidkeeda leeyahay guddi iyadoona heer qarana oo national commission ah oo dastuuri ah oo hawshaa gasha inay sameeyaan intaasoo qodoba waan soo jeedin laha iyo wixii kale lagu darayaba
aad ayaad umahadsan tahay madana madaxweyne dhegaystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana maanta marti inooga madaxweynihii hore khaatimo mudane maxamed yuusuf jaamac indasheel waxaynu kusii siqaynaa madaxweyne barnaamijka gebagabadiisii iminka su-aashaan kuweydiinaya waxay tahay warar baa waxay sheegayaan in dhowaan madaxweyne ku-xigeenkii khaatimo indhowaan laba ku sugnaa xamar iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeya madaxweynuhu xidhiidha ay dhex mareen mararka qaarna kulamo waa ay dhex mareen waxaana wararku sheegayaan xidhiidhada qaarkood in aad adigu qayb ka ahayd xog ma naga siin kartaa arrinka
midun baan xog idinka siin karaa waa jirtaa madaxweyne ku-xigeenka iyo iyo anigu labadayadu keliya inaanu inaanu madaxweynaha aragnay wixii aanu ka wada hadalnay waxaanu ka wada hadalnay dee madashan uma taalla-ay wixii aanse idinka xaqiijin karaya waxa weeyaan haddii bikeeda leeyahay waxa maxay ahaydtay social mediaha ku qoraaye haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa muxuu ahaa wejiyada badan leh laga sheekeynaya ee lalahaa madaxweyne caynkaa yidhi iyo annaga caynkaa dalbanay iyo haddii bikeeda leeyahay midkoodna waxa meesha ku qoran eri keliya xalaalo ku jira ma jiraan
wa garta
laakiin anigi madaxweyne ku-xigeenku waa aragnay madaxweynaha waa la wada hadalnay waana iswareysanay haddii alla kuusima ogol yahay kulamo dambena waa jiraya
waa hagaag waxaa idin gaarkaa geli mayno oo markii horeba saxaafadda sida noo sheegay dabatoog bay kulankiina ka ahayd laakiin dadkan aada ugu baaqda inay qaadacaan qodobadan iyo shirka hargeysa ka socda ma uga haysaa dawlad muqdisho
dawladda muqdisho waynu ka tirsanay waana ka tirsanaanayna soomaalad garate maaha muxuu ahaa barnaamijkeenu iminka wadana innaga oo dowlad goboleed noqonaynu ka tirsanaanayna haddii alla kuusama ogol yahay waxyaabaha masalan somaliland wadahadalkeeda anigu haddaan maxamed yuusuf ahay aan raalliga uga ahaa waxa weeyaan inaynu maxay ahaytay laba maamul oo waqooyiya oo dallad waqooyiya magacuu doonayaba ha ahaade haddii la doonayo khaatimo iyo somaliland midba in laga soo qaaday ha loo bixiyo inta laysku kabo ama magaca kaloo cusubba loo bixiye oo dabeedna iyagoo sidaas koonfur la wada xaajoodo qorshaha aan hadibikeeda leeyahay anigu matalan ka lahaa ka damacsana soomaalinimadeeda mar raba kama talaasulaye taa weeyaan hadday intaasi suuroobayna oo taa waxaan leeyahay hadibikele waqooyi iyo koonfur midnimadii soomaaliyeed haddii ay sagaal dowladood oo yaryar noqoto hadibikele macno badan ay samaynaysaa ma jirto oo qabaa'il iyo reere ku dhisane sida ay ugu dhowdahay waa iyadoo koonfur iyo waqooyi haddii midkeeda leeyahay marka qarannimadii soomaaliyeed way soo noqon karaysaa rajay yeelanaysaa laakiin maxay ahayd hadday daatay hasiima weydana aniga oo maamul goboleed khaatimo la yidhaahdo oo dowladda federaalka haddii midkeeda leeyahay balinka soomaaliya caqligu kusoo degaya haddii kuba soo degay odhanaya waraan iska dayno qoqobyada tano aynu haddii midkeeda leeyahay dowlad soomaaliyeed oo qarnimadeediina la baxno ile wax muxuu ahaa ayuunbaan dee maxay ahayd ayaan ka raadinaya soomaali dowladda federaalka kaga mid ahaanaya tii baana ku raad joogaayo tii baan haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa aan dee dabadeeda qabsanaya taas weeyaan waxa aanu hayaa maxay ahayd haddii midkeeda leeyahay dee dadkii deegaanka iyo waxaa horeba dee aanu u joogi leeyahay aynu haddii midkeeda leeyahay u daba soconay aynu u dhibanaynaba dee taasay ahayd inaynu haddii midkeeda leeyahay ka gungaadhno
okay waa hagaag si wanaagsan baan ufahanay su-aashii ugu dambeysay mudane madaxweyne marka warar ba waxay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo u tegi doono ciidka garowe isaga iyo wafdi hogaaminayo arrinta ugu muhiimsanna arrintan khaatimo ay tahay wafdi kale oo adigu aad ka mid tahayna ay halkaa tegi doonaan dabeedna halkaa lagu asaasi doono wax loogu yeedhay new khaatimo arrinkaasi ma jira
maya farxaan aan wax kuu sheego
haye haddaan uga tegayo anugu iyo haddaan hargeysa tegayo haddii midkeeda leeyahay markii de kuwa kalaba tageen baan tegi lahaa sawar darti maaha kuwii aanu wada shaqaynayna aniguna de waa kuwii garoowe tegey kuwii aan xilka ku wareejiyey waa kuwan hargeysa tegey kuwii ka horreeyey waa kuwii hargeysa tegey isku dayga faraha badan ee lagu sameeyey aniga inaan midkoodna aado haddii midkeeda intii waa la aadi lahaa markaasaan aadi lahaa haddii laku samagolyahay iyadoo sambuse laga addimaya ma aadayo waxaan u aadi waayey iminka horeyna aan ugu aadi waayey iminkana aanan ugu aadayn waxa weeye haddii lakusaba ogol yahay dowamabka iyo brisbulka aan aaminsanahay anigu khaatumaan aaminsanahay ha dheeraatay ha dhowaatay haddii midkeeli inay noqon karayso maxay ahayd maamul isagu tala degaankiisa iyo dadkiisa gacantiisa ku haysta taasaan aaminsanahay taasaana ku dheganahay kuna dheganaanaya madaxweynuhu haddii uu tegayo garowe dee beri madaxweynuhu hadduu garowe tegayo dee beryahanba uu ku bixinayay gaalaa bixinayay maxay ahayd dowlad goboleeda uu ku bixinayay federaalka buu tegtegayay kama hayo anigu jadwalkiisa kama shaqeeyo laakiin cid kale oo maxay ahayd khaatimo ka tirsan ama madaxweyne ku-xigeenka halkan jooga ha ahaato ama aniga ha ahaato haddii alla kuu samaagul yahay ama dadka khaatimo saboole jooga halkan ha ahaatee u raacaya halkaasoo barnaamij noocaasa kula socda waa ma jirto waa hofiya been iyo waxa kan la iskula dhex wareegayo
ugu dambayntii mudane madaxweyne waxaa ku dhegaysanaya iminka si toosa dad kun ku dhow qof oo soomaaliya oo xaadir ku ah madasha lixdanka waxaa laga yaabaa in kumanaan kun oo kale ay kaasii dhegaystaan markay soo gasho social mediaha iyo warsadada soomaalida isticmaalaan waa maxay fariinta aad doonayso fursada inaad ugu faa'iidaysato aada gudbiso maanta
laba weji bay leedahay fursaddaan ugu maxay ahaytay aan aan aan rabo inaan fursaddan uga faa'iidaysto oo aan u gudbiyo maxay ahayd bulshada soomaaliyeed ay dhegaysanaysa midda hore waxa weeyaan haddii alla kuusama ogol yahay dowlad cusub baa la doortay halka kaleo dhowr bilood iminka jirtay waxyaabaha aynu haddaynu soomaali nahay aynu halkaa ayna dhigay aynu ku baaba-aynayna waxa weeyaan muxuu ahaa haddaynu shacab nahayna ma siino taageero ma siino badan haddii bikeli marka horena ma siino taageeradii iyo waktigii dee loo bahnay inaynu dowladnimada ku dhisano dowladaheenana waxay ku dhaqmeen iyaguna haddii bikeliya dee maxay ahayd lix bilood lix bilood iyo sanad iyo hadday ugu bataan jiri jiray oo muxuu ahaa ninka xil loo dhiibay haddii wasiir yahay hadduu diiji yahay haddii hay-ad maamulayaba ku xisaabtamaya sanad baa lagu eraya kabacdi haddii alla kuusama ogol yahay bal boorsada yare faaruq aad la timi meesha buuxso shacabka soomaaliyeedna waxaan kula tali lahaa waraynu dowladda siina kalsooni waynu taageero dowladdana waxaan kutalin lahaa dowladii haddii midkeed leeyahay maalin walba qof cusub meel lama keeni karee ku tijaabiya dadkan iminka aada xilalka u dhiibteen haddii alla kuusama ogol yahay wixii dee xilkooda kasoo bixi waaya in waajibkooda la mariyay waa meesheeda laakiin ballanqaadyadana aada samayso waxaa la arkayba wax doorasho gelaya maxay ahayd ballanqaadyadii uu sameeyey kaga dhameeya ninka idinka madaxweynaha idiinla oo wixii maamulkii ka horreeyey wuxuu heshiis galay oo dhanba haddii bikeliya qalin ku duugay maxay ahayd lacagta wada mashay waxaan leeyahay dowladdan maxay ahayd cusub ee soomaaliyeed haddii alla ku samagulay waxa aad ballanqada inaad ku gasheen haddii bikeliya doorashada kamidka ku gasheen kaga dhabeeyo ummaddan soomaaliyeed waa daashay oo waad daashay oo waad dashay dhinacna uma uma fayoobeen haddii bidkeed leeyahay horumar iyo nabad sidaad ugu sugi lahaydeen falow way qabta soomaalinimadan aad sheeganaysaan iminka waxaad moodaa ina popular vote inaad leedihiin oo aad haysataan ka faa'iidaysta qolyaha dhegeysanaysa maamulka ha ahaadeen dowladda federaalka ha ahaatee ama shacabweynaha ha ahaatee haddaanu reer khaataman nahay waxaa la geliyey maxay ahaydtay ra'yil caamka dadweynaha soomaaliyeed khaatimo waxay la socon laadahay iyadaa kala qaybsanoo waa kaloo dadkoodii qaar hargeysa joogaan qaar garowe joogaan qaar mindires joogaan federaalka joogaan wareedhaha cudur annaga nagu gaala mahay waa mid soomaaliya oo dhan ayna la wadaagto taasi waxba yaan annaga waxaana sida tan sameeyey nimankan hareeraha naga xiga haddii bidkaleeyaa barnaamijka aada u buunbuuniyey iyo de qoladii xamarba joogtay aan doonaynin in haddii bidkale maamulka la taageero haddii maanta ogaada oo significanska iyo ahmiyadda ay leedahay maxay tay deegaanka khaatimo oo uu leeyahay midnimada soomaaliyeed iyo qarannimo soo noqota xilli kastaba ha qaadate maxay ahayd qarannimo soomaaliyeed oo soo noqota ka qayb qaadashadeeda ahmiyadda ay u leedahay strategically waa laga wada dheregsan yahay ha la taageero oo dowladda federaalka ah iyo waxgaradka hala furo debate haddii jidkeeda leeyahay muxuu ahaa sidii loo taageeri lahay taageera loo siin lahaa muxuu ahaa haddii lakuusama ogol yahay yaanuun kii hadlaaba oolan haddii jidkeeda markaas loo wada hadlayo markaa laba meel iyo markaa qof kale adigu aad la hadashaba war idinkaa kana oo idinka hargeysa kana joog kana joog war dadku meel walba waa wada joogaan waynu ka wada haynaayo taa isku isku soo kallihin mayne waxa ay mudan tahay hadday idin anfacayso idinka weeye soomaaliya hadday idin anfacayso aad inay idin anfacayso aad u aragtaan taageera haddaad u aragtaan inaydan haddii keliya idin anfacaynin ka badheeda annagii talena la gudbootay markaas aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystiyaal halkaad nagala socoteen waa madasha lixdanka oo dhexwa lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana marti ugu ahaa mudane maxamed yuusuf jaamac cindhasheel oo ahaa madaxweynihii hore oo khaatamay state of somalia waxaa barnaamijkeedina socotinaya ama wareysiga idin qaaday anigoo ah farxaan axmed nuur inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo